nasre cabdirasaaq maxamed waa gabadh lix bilood jir ah waxay ka xanuunsan tahay wadnaha oo ay sheegeen dhakhaatiirtu inuu daloolo wadnaheeda dalkana wax looga qaban karin waxa ay la nooshahay hooyadeed iyo aabbaheed oo ah qoys dan yaraa oo ku nool magaalada caabudwaaq nimca nuur maxamuud waa hooyada gabadhan yar waxa ay sharaxaysaa sida loogu sheegay xanuunka gabadheeda hayaa
nuur jororan cabdaaq dhexdeeda kula wareegay doctor gaasaa igu sheegay markii dambe in la bixin micnaha gabadhan laga hayo qaybta wadnaha waan la cararay gaalkacyaan geeyey gaalkacya loogu soo sheegay cabdishaamaca geeyey cabdishaamaca kusoo sheegay inay wadnaha ka duleelo soomaalina waxba loogu qaban karin doctor gaas wuxuu yidhi gabadhan ma kasoo qaadi kartaa dhiigian kasoo qaaday markaan dhiigiga kasoo qaaday wuu u imaaday dhiigian u keenay wakaas wuxuu ugu yidhi gabadhan qaybta wadnaha laga hayaa meel kale lagama hayo dakhtariin weyn la kaashuu yiri dhakhaatiirta weyn u gudbay gaalkacyaan u qaaday gaalkacyo markaan u qaadan gaalkacyo wuxuu ugu yidhi qaybta wadnaha duleelo gabadhaada kumbiitar iraajo saaray qaybta wadnaha duleelaa laygu yidhi soomaaliya gudaheeda waxba looguma qaban kara meelaha iyo hindiya in la geeyo mooye meel kale wax looga qaban karo ma jirto inkastoo ilmaha yar uu kaga sii nugul yahay xanuunka qofka weyn haddaba sidee ayay ula tacaashaa hooyo nimco marka gabadheeda xanuunka uu kusii siyaado markii naqaska qabto waa iyadoo dhan waxay naqataa buluug in saa loola fadhiyo habeenkii ma seexdo habeenkii oo dhan saasaan u hayaa markaan daalo aabbaheeda iga qabto seexitaan male hataa ma seexan haddii la seexiyo wax yar seexato naqaskaa qabanayo naqaska markay qabato naftaa lagu soo jiidaya waaye waa hiraahiraysaa saasay leedahay indhaha cadaynaysaa afka waxay ka keenaysaa uhoro markaasay isku soo kaduudanaysaa iyadoo dhan saasay leedahay indhaha cadaynaysaa iyo ma tagaysaa marka naqaska xoogla qabto midabkeeda buluuguu noqdaa oo iyadoo dhammac labashumaha gacmaha wejiga bulugay ka noqonaysaa way isbedelaysaa hooyadan ayaa ahayd muruqmaal qoyskeeduna uu ku tiirsanaa waxa ay soo shaqaysato waan shaqaysan jiri inkay shaqadii iyo meelaha marmari jiray oo ilmaha u qaraaban jiray wixii waa iska joojiyo gurigaasaa iska fadhiya iyadaa waardiye waxaan qaban jiray saladan wareeji jiray dharkaan dhaqi jiray xaafadaa u dhaqi jiray wixii oo dhan waa iska daaya gurigaan iska fadhiya hooyo nimca nuur maxamuud waxa ay muslimiinta iyo cid kasta oo ka damqanaysa ay ugu baaqday in gabadheeda wax loogu qabto caafimaad dibadda ahna loogu qaado dadka muslimiinta meel walba joogaan ilaa dowladda soomaaliya meel walba ahna loogu qaado dadka muslimiinta meel walba joogaan ilaa dowladda soomaaliya meel walba joogaan waxaan ka codsanayaa in gabadhaas dhibaataysan oo ana ku rafaaday aanan qarash u haysan waxaan ka codsanayaa in muslimnimo wax laygu qabto doctor farxaan cabdi gaas waxa uu ka howlgalaa mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee magaalada caabudwaaq waana dhakhtarkii u sheegay hooyadan in ilmaheeda yar uu ka xanuunsan yahay wadnaha isagoona dowladda soomaaliya hay-adaha caalamka iyo qurbajoogta ugu baaqay inay wax u qabtaan waxaana halkanaa laygu keenay kadibna waxaa lasoo saaray ekotublar oo laga soo saaray gaalkacyo ekotublarkana waa lagu soo xaqiijiyay halkana waan kusii xaqiijinay waxaan u qaban karnaa halkan ma jirto waxaanu haddaba halkan sheegaynaa inay u baahan tahay in loo qaado dhakhtar kale oo kardiyo serjari ah qalliinka wadnaha ah oo caruurta ah si loogu sameeyo ribeer marka for further investigation baaritaan iyo maxaan ku dhahdaayey management inta ka badan waxaan codsanaa in la